wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa hay-adda gift of gafaris ku wareejiyey boqol geed oo loogu talagalay in lagu beero isbitaal ay hay-addu ka hirgelisay deegaanka loglow ee waqooyiga magaalada kismaayo ujeedka wareejinta dhirtani ayaa ah sidii kor loogu qaadi lahaa dib u dhiraynta deegaanka iyo helitaanka deegaan caafimaad ahaan badqaba kaas oo ay wasaaraddu ku howlan tahay islamarkaana ay dadaallo ku bixinayso helidda deegaan cagaaran agaasimaha waaxda dhiraynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland maslax cumar ayaa ka hadlay munaasabada dhirta lagu wareejiyey isagoo sheegay inay dhirtani qeyb ka tahay dadaalada ay wasaaradda deegaanka jubbaland ay ku dooneyso jubbaland cagaaran raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin wasalatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaa sharaf inoo ah maanta inaan soo gaarnay deegaanka istanbul luglow isbitaalkan oo runtii hay-addan gift of giveris maanta maaragtay ayaan soo gaarnay waftiga waxaa hogaaminayay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada mudane cadiid xaaji sulaymaan iyo maxay radaa gufuud kala duwan ujeeddada waan maarata safarka annagaan meeshaan kusoo gaarnayna wuxuu ahaa isbitaalkan oo runtii loogu talagalay dadkan ku nool deegaankan bulobartire iyo luglow istanbul inay ka faa'iidaystaan caafimaad ahaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyadoo marka maaragtay roolkeeda qaadanayso waxay maanta soo gaarsiisay isbitaalkan maadaama uu isbitaalka uu cusub yahay wax dhirna horey aysan u jirin in maaragtay lixdan geed boqol geed soory cafwan ayay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ugu deeqday barnaamijkaasna waxaa iska kaashaday annaga oo wasaaraddii deegaanka isbeddelka cimilada ah iyo hay-adda gift of givers oo runtii maaragtay isu xilqaantay inay isbitaalkan iyo maaragtay bulshada inay ayadana u khidmayso waxaan leeyahay marka maxaa dhahdaa dhammaan wafdiga anigu aan qayb ka ahaa waxaan indhendeen iyo kurgal aan usoo gaarnay deegaankan isbitaalkan iyo inaan ogaano bal xaaladiisa guud kadibna inaan ogaanay baahida isbitaalka uu qabay ee ahayd inuu dhir inuu helo saan ogsoonnahay waxaa jira isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladana waxay keentaa dabeelahan faraha badan oo dhacay waxaa looga gaashaaman karaa in la helo dhir fara badan oo deegaanka lagu qurxiyo kana hortagta dabeysha iyo waxa loo yaqaana soil erosionka marka insha allahu tacaala ujeedada markaan oo nimid waxay ahayd inaan dhirtaas inaan soo gaarsiino isbitaalka boqolka geed ah wasaaraddu xaafadaha luglow oo dhan iyo maarata guryihi cusub oo dhan horey u dhiraysay